hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmaha ayaa gargaar ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka waxa ay kambara kac oo ku yaala degmada dayniile ee gobolka banaadir ugu qaybisay in ka badan shan boqol oo qoys oo ka kooban danyar barakacyaal iyo dad naafo ah gargaarkan ayaa waxaa dalkeena ugu deeqay dowladda turkiga waxaana deeqdan ka mahad celiyey qoysaskii ka faa-iideystay iyagoo sheegay in caawinaadan ay soo gaartay xili ay u baahnaayeen hay-adda maareynta gargaarkay noo keentay waa helnay waan ku mahadsan yihiin qaar iyo caafimaad alaadin siiyo waxaan ka rabnaa midaan iyo mid ka sii fiican ilaahay inaa guuleeyo ilaahay inaad baraka iyo khayr haal u yeelno waana helnaa mahad celisa walaalahayn fiican oo noo gargaaray ilaahay aan ku mahad celisnaa maasha allah waxaa nala soo gaarsiiyey deeq aad iyo aad u wanaagsan muslimiinta noo soo dhiibtay walaalaha soomaaliyeed kulligooda oo mahadnaqaynaa ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay inuu ka siiyo dhanka kale sahre cali yuusuf oo ah agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma ayaa ka warbixisay gargaarka deeqda deeqda gargaarka ah ee hay-adda sodma ay u qaybisay qoysaska ku nool degmada dayniile raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa degmada dayniile xaafadda kordamac oo maanta aan ku qaybinayno shan boqol oo qoys oo danyarah oo ku nool kaamamka kaamamka degmada dayniile kaamamkaasoo ay gacanta ku hayso hay-adda ama kuba waa kaamam ay gacanta ku hayso raashinkan waxa uu nooga yimid dowladda aan walaalaha nahay ruushka waxayna ugu tala gashay in looga faa'iideeyo dadka danyarta ah ee ku nool gobolka banaadir iyo gobollada dalka waxaana rajaynayaa dadka maanta ay intaa nasiibkooda iyo calafkooda u noqday in ay ka faa'iidaystaan oo ay guryahooda geystaan waxaan rajaynayaa wax yar iyo wax badanba waa isku mid waxa aad aragtaanna waa wax walaalaha turkiga ay noogu soo deeqeen si aan ummadda aan uga faa'iidayno hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa muddooyinkii dambe waday shixnado gargaar ah oo loo dirayo gobolada jubbooyinka iyo gedo iyo qaybo ka mid ah gobolada maamul goboleedka koonfur galbeed waxaana sidoo kale gargaarkan la gaarsiiyey barakacyaal iyo dad danyar ah oo ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir